نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii kitaabu lkabaa'ir lilxaafid dahabi waxaana soo gaarnay kabiirada sagaaliyo tobnaad xadiidka labaad ayaa casharku noo joogay isagaan hal mara carabka marsiinaynaa wa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi radia allaahu canhu kharajnaa waan baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaa khaybara khaybaraan u baxnay falam naqnam ma aanaan qanimaysan dahaban dahab walaa wariqan fidana ma aanaan qanimaysan hanimnaa waxaan qanimaysanay almataaca alaab iyo wadacaama cunto iyo wahiyaaba dhar uma ndalaqnaa waxaan aadnay ilalwaadi waadigii ayaan aadnay wa maca rasuulillaah rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayh wasalam cabdun addoon ayaa ahaa addoonkoo lahu rasuulka u sugnaaday addoonkaasoo wahabahu uu u soo hibeeyey addoonka lahu rasuulka rajulunin ninkaasoo min judaama qabiilada reer judaama ka mid ah falamaa nasalnaa markaan degnay qaama cabdu rasuulillaah qaama waxaa istaagay cabdu rasuulillaah rasuulka ilaahay addoonkiisii sala allahu calayhi wasalam yaxullu xaaluu furayo raxlow nabiga alaabtiisii fa rumiya waxaa lagu soo tuuray bisahmin leeb fa kaana waxaa ahaaday fiihi leebkaas dhexdiisa xadfuhu mowdkiisii ahaado sababa looga dhigay fa qulnaa waxaan idhi hanii'an bogaadinaan u bogaadinaynaa lahu shahaadatu shahaada u sugnaatay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa qaala rasuulku wuxuu idhi kallaa ka jooga shahaada uma sugnaanin waladii allihiyaan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee inna shamlata go'ii la talhabu way holcaysaa calayhi korkiisa naaran xagga naarta go-aas akhadahaa go-aas wuu qaatay min alqanaa'imi qanaa'imtuu ka qaatay yowma khaybara maalinta khaybara lam tusibha xaalaysan asiibin go-aas almaqaasimu qaybyaalkii qaala wuxuu yidhi abuu hurayra fafasica annaasu dadkii yaa argagaxeen fa jaa'a rajulun nin ayaa la yimid bishiraakin kabsuunkeed ow amase shiraakeyni laba suun ayuu la yimid hal suun inuu la yimid iyo laba suun inuu la yimid ayuu ku shakiyey raawigu fa jaa rajulun ninaa la yimid bishiraakin kabta oo suunka kor maro cagta kor mara weeye ow shiraakayna ama laba suun ayuu la yimid fa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalama haadaa midkan aad keentay shiraakun waa kab suunkeed ow shiraakaani ama waa laba suun labadaasoo min naarin naar xaggeed ka ahaaday muttafaqun calayh ilaa asba wuxuu qaatay kamana suunkaas ayadoo waxa weyn qaniimada aan la qaybin وأkرaجa أبu dاd wxuu soo saaray min xadيiثi cmر بن شucayb عan أbiهi عan jdihi أنa rasuul الlahi rasuulka ilaahi slى الlaهu عaليهi وasلم iyo وabaabakrin iyo وcmara xaraquu way gubeen mataaca اlqaali midka qaniimada qiyaamo alaabtiisa وadarabuuhu waana garaaceen waa ضaciif xadiiskaasu sheekh naasdin albani ضaciifu sunan abi dawuud ayuu ku ضaciifiyey wa qaala cabdالlahi بn cmr بn caas weeye wa qaala cabdulaahi bni camar wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa calaa fiqari rasuulillaah rasuulka ilaahi alaabtiisa sala allahu calay wasalam waxaa mas-uul ka ahaa fiqalka qofka caruurtiisa alaabtiisa waxaas weye marka alaabta rasuulka ah waxaa mas-uul ka ahaa rajulun nin yuqaalu lahu la yidhaha kirkira nin la yidhaha kirkira ayaa alaabta rasuulka mas-uul ka ahaa oo waxa weeyaan ilaalinayo fa maata waa dhintay ninkii faqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama huwa ninkaas kirkilaan fi naari naarta dhexdeedu ahaaba naaruu galay ninkii dhintay fa dahabuu dadkii waa tageen yanduruuna xaalay fiirinayaan ilayhi ninkaas bal sababta naarta uu ku galay ninkaas rasuulka la socday waxa weeye sababtuu naarta kule oo nabiga u khidmaynayo o u adeegayey sababtuu naarta ku galay ayay soo fiiriyeen fa nadaruu fa dahabuu way tageen yanduruuna xaalay fiirinayaan ilayhi ninkaas fa wajaduu waxay ogaadeen cabaa'atan cabaayad cabaayadaasoo qadaqallaha uu qiyaanay oo qaniimada ka qiyaanay hal cabaayad inuu qaniimada ka qaata caddaatay waxa weeye ninkaas nebi maxamed garabkiisa ka jihaadayey oo nabiga u khidmaynayey oo muslimkaa sidaasu naarta ku galay sidaas ayuu naarta ku galay nacuudu billahi min annaar وفي الحديث وفي الباب لبابك وحا كسغا أحاديث أحاديث أحاديث تاسو كثيرة فربضا ويأتي وإماتنا بعضها حديثا قبل كيف في باب الظلم ظلم بابك سنة وإماتنا والظلم ظلمنا على ثلاثة أقسام صدح قيبت كركض أيها هذا ظلمك أو ضدك للظلم يوي كاسا صدح سيئة ضدك مدك للظلم يوي كاسا صدح سيئة قيب سما ظلمك قودهان وصدح waxa weeyaan shirkigu waa dulmi inna shirka la dulmun cadiim qofka macaasida uu asagay allah ka dhaxaydo alla ku caasiya oon addoommadu tacalluq ku lahayna waa dulmi naftiisuu ku dulmiyo naar ugu shaqeey naftiisii uu dhibaato u shaqeeyo dulmiye dadka dulmiga la dulmiyaana waa dulmi kan dadka la dulmiyaa markaa saddex sii noqona waa dulmu dulmigu calaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa korkooda ayuu ahaaday axaduhaa saddexdaa midkeed aklulmaali waa maalkoo lagu cuno bilbaaili baail lagu cuno dadka maalkiisoo baatil lagu cuno waana masalada sharaxeedu waa noo imaan doonaahe waxa weeyaan ayaa ka mid ah waa faaniyahaan mid ka labeeya oo waxa weeyaan dulmiga ah dulmu lcibaad waa addoommada in la dulmiyo bilqatli dil la dilo lagu dulmiyo oo naftoodii la dilo wa darbi garaacid la garaaca in lagu dulmiyo walkasri jebin la jejebiyo in lagu dulmiyo waljiraaxi dhaawac la dhaawaco in lagu dulmiyo taasuna waa dulmiga labaad oo dadka la dulmiyo wahaaliduha mid ka saddexeeya dulmu lcibaad waa addoommada in la dulmiyo bishatmi cay in lagu dulmiyo walacni lacnad oo la lacnado in lagu dulmiyo wasabi cay in lagu dulmiyo walqadfi zine in lagu tilmaamo waa zaanig layidhaho la qadfo in lagu dulmiyo waqad khadaba nebiyu nabigu waa khudbeeyey sala allahu calayhi wasalama annaasa dadku u khudbeeyey biminan mina meesha layidhaho dadka ugu khudbeeyey maalinta tobnaad ee xajatu waxa weeye xaju lakbar faqaala nabigu wuxuu yidhi ina dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna wa acraadakum sharafyaalkiinna calaykum korkiinna xaraamun xaaraamay ka ahaadeen ka xurmati yowmikum maalinkiinnan oo yowmu naxri ah sida uu xaaraam u yahay in lagu xadgudbo oo wax la dulmiyo haadaa ee kan ah ka xurmati yowmikum maalinkiinna xurmadiisa haadaa oo kan ah fii shahrikum bishiinnan oo bisha dilxija ah oo bil xurmale ah siday xaaraan u tahay dadka in la dulmiyo sidaasaa dadka dhiiggooda iyo maalkooda iyo sharaftoodu xaaraan u tahay fii shahrikum bishiinna haadaa oo kan ah fii beledikum beledkiinnan haadaa oo kan ah waa maka almukarama in maka wax lagu dulmiyo siday xaaraam u tahay ayaa naftiinna iyo maalkiinna inaad isu dulmidaan xaaraam u tahay muttafaqun calayh وقال النبي وحيد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلهي ما أقبله صلاة صلاة بغير الطهور طهارة الآن طفكي تكذا أسغن ظاهر أحين أن طهارة كامل الطاهر أحين قفكي تكذا إلهي صلاة كما أقبله طهارة كاملة مركا ليلي قفك وإنه جنابة ظاهر كي قبل حيل وإنه ظاهر كطهر نفاس وإنه ظاهر كطهر نجاسة وإنه ظاهر كي يكركيس يمرديس يمكانك كتكنا waana inuu xadaثu اlأصqar wax weyse buriyana waa inuu daahir ka yahy marka dahaaro kaamil a salaad aan lagu tukan ilaahay ma aqbalo waa inaad soo celidaa walaa sadaqatan sadaqana ilaah ma aqbalo sadaqadaasoo min guluulin qiyaano xaggeeda ka ahaatay waxa weeyaan qofka hadduu wax hado oo uu qaniimadii wax ka hado ama si kale u qiyaano maalkiisaas xaaraantaa hadduu sadaqaysto ilaahay ugu dhowaama in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiba ilaahay waa mid dayib ah mana aqbalo waxaan dayib ahayn marka shay xaaraan ah weligaa lama sadaqaysto ha isku dayin imaa ilahay inaad toos ugu toobad keento wa imaa carunka ahlunaarka inaad iska sii cunto intaad goorgoor tahay laakiin shay xaaraan ah weligaa lama sadaqeeyo waxaad arkaydaa qof oo waxa weyan dowladdu meel ka jooga hantiyuu ka bilqaysan masaajidu ku dhisi yaa ku yidhi masaajiday gashaa masaajidkan in lagu tukada aanba banaanayn siduu yidhi cabdullahi ibni cumare maba banaaneen xaal adiga yaa ku yidhi ku dhis marka hore yaa soo xad ku yidhi yaa soo qaad ku yidhi waxa weeyaan hanti ama dawlad ka biliqayso waxay arkay dhul dawlo dad mas-uulkaa markaas masaajid ka dhisaaya yaa ka dhis ku yidhi maanaa dadka iyo dalka mas-uulka ah yaa kuu dhiiba mas-uulkaaga dhigay waxa weeyaan hantidan adiga waxaad mas-uul ka tahay gurigaaga ilaahay ka cabso waxa kale faraha kala baq haddaad diiday waxaagaan biliqa ku cun oo ogow inaad xaaraan cuno tahay laakiin inaad tira masaajidaan ka dhisa dugsiyaan ka dhisa waa sadaqaynaad agoonan ku quudinaa de waxaas waa talaacub adduun iyo aakhira waa iska hoojine aakhira inta ka samarteed adduunkaaga iska joog haddii kale ilahay u toobadkeen laakiin ha naftaada ha ku sabsabin xaaraan inaad sadaqaydo xaaraan inaad sadaqaydo naftaada ha ku sabin naftaada ha khiyaani haddii kale oo uga xaaraan ah aad ilaahay ugu dhowaa tegi wa qaala zayd ibnu khaalid aljuhani wuxuu yidhi ina rajula nin halla waa khiyaanay fii qaswati khaybara duulaankii khaybara famtanaca anabiyu nabigu waa ka joogsaday sala allahu calayh wasalama min asalaati salaad caleyh korkiisa lagu tukado ninaa qaniimada wax ka khiyaamay waa waa dhintay nabigu waa diiday inuu ku tukado waa diiday nabigu inuu ku tukado sala allahu alay wasalam wa qaala nabigu wuxuuna yidhi ina saaxibakum saaxiibkiin halla waa khiyaanay fii sabiililahi jihaad dhexdiisu wax ku khiyaanay fafatashnaa waa baarnay uu yidhi zayd ibnu khaalid aljuhani fafatashnaa waa baarnay ninkii mataacahu alaabtiisa fawajadnaa waxaan helnay fiihi fii mataaci alaabtiisii kharasan kuul ayaan ka helnay kuushaasoo maa yusaawii aan u dhikan min dirhamaydin laba shilin laba dirham kuul aan la qiima ekayn intaas way uxuqiyaan taasuu ku waayay janaasadii nabiga sala allahu calayh wasalam waana lagu tukanaa laakiin dadka kalea ku tukana laba qofba nabigu kuma tukan jirin qofka isdila iyo qofka qaniimada qiyaana labadaas kuma tukan jirin laakiin macnaheeda maaha lagu tukan maa waa waajib qofka hadduu dhinto muslimka in lagu tukado laakiin dadka kaluu leeyahay ku tukada fardukifaayada rida ha fardukifaayada idinku rida laakiin duca nabi ehel uma aha shilin maaha cirbad hadduu qiyaano waa isku mid waa isku mid fafatashnaa waa baarnay mataacahu alaabtiisiyaan baarnay fawajadnaa waxaan helnay fiihi alaabta dhexdiisa kharasan kuul kuushoo maa yusaawi aan u dhigmin dirhamayni laba shilin akhraja abu daawuuda soo saariya wanasaa'iy wa qaala alimaamu axmed wuxuu yidhi markaa wadaadada muxaqiqiinta waxa way samiir suhayri iyo mashhuur labadaba waa saxiixiyeen xadiiskan iyagu wa qaala alimaam axmed wuxuu yidhi maa naclamu ma ogi maa naclamu ma ogin buu yidhi imaam axmed ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama taraka salaata salaada inuu ka tegey calaa axadin qof korkiisa lagu tukado ilaa cala alqaalli midka qaniimada qiyaamo maahane iyo wa qaatili nafsi qofka naftiisa dila labadaas qof aan ahayn oo nabigu diiday inuu ku tukado ma ogin labadaas nabigu waa diiday inuu ku tukado qof naftiisa dilay oo naar alla ugu talagalay inuu ku waarayo iyo qof qaniimo qiyaamay labadaas nabigu waa diiday sala allahu alay slam inuu ku tukado alkabiiraة اcishruun kabiirada labaatanayda aلظulmu waa ظulmi biakdi amwaali الnaasi dadka maalyaalkooda qaadashadooda lagu dulmiyo bilbaaili baail lagu qaato dadka maalkooda in baail lagu qaato in lagu dulmiyo baabkaanu ka hadla waa kabiirada labaatanaad dadka hantidooda in baail lagu qaato xaq dara lagu qaato qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaahe walaa taakuluuha cuninina amwaalakum maalyaalkiinna baynakum dhexdiinna xaalo ay ahaadeen maalyaalku bilbaadili baadil ha ku cuninina maalyaalka dhexdiinna yaalla baadil ha ku cuninina oo wej baadilayaysan idinku soo gelin walaa taakul ha cunina amwaalakum maalkaad adugu leedahay maaha maalka muslimka kale leeyaha lagu leeyahy waa maalkaagii sida kaaga inaad aadan u ogolayn in xaaraan lagu cuno midka qofka kaleo muslimkaa kaagu lamidi ilaa waa walaalkaa marka waxaa maalyaalkiina waa lgu waa dadka kaleo adiga maahan dadka kale muslimka maalkiisa aa lagu leey baadil ha ku cuno markaasuu ilahi yidhi subxaana walaa taakuluuha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum dhexdiinna xaalay ahaadeen bilbaaili baail ha ku cuninina wa tudluu walaa tudluu ha laalaadinina bihaa ey bixukuumatihaa maalyaalkaas xukminteeda bixujatikum xujadiinna ha u laalaadinina maal islaameed in lagu xukmiyo xujooyin iyo beenbeen ha isugu soo dubarideen maal islaameed in lagu xukmiyo sababtoo ah waxa weeyaan xukmu lxaakim laa yuxallilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan waxa weeyaan xaakimka xukunkiisu xaaraan shay kaa ah xalaal kaaga dhigi maa waxba iska bedeli maa haddii qaadiga dadka ugu sa nabiga haddaad u tagto sala allahu calayh wasalam oo aad dacwada sheegato oo daahirkii aad xujo cad oo daahirka u eg run aad sheegto waxa weeyaan qofkii xaqa lahaana uu caddaysan waayo daahirkaasaa nabigu kuugu xugmay xaaraanaad ma cunto cad naarhad qaba cad naarhad qaba xukunka qaadigu wax kuu xalaalayma sababtoo asaga qaadiga waajib waxaa ku ah daahirka inuu raaco xaqiiqada ilaaha og adigana xaqiiqada waa ogtahay maalkan inaadan lahayn marka waxa weeyaan dood aad gashaan xujaha laalaadinina aad ku qaadaydaan hanti islaamiin wa tudluu walaa tudluu ha laalaadinina bihaa ay bixukuumatihaa maalyaalka xukminteeda bixujatikum xujadiina ha u laalaadinina maalyaal islaameed in laydin xukmiyo macnahaas waa macna macno labaad wa tudluu ha laalaadinina bihaa ay bilamwaali marka maalkii laftirkiisa ila alxukaami xukaamta ha u laalaadinin oo laalusha u bixinina maalkiina laaluusha u bixinina si aad u qaadataan hanti islaameed xaq qaadan laha inaad rabtaa in lagu xugmiyo maalkaagi aad laaluush u bixin waa xaaraan waa dulmi maalka waxa weya marka baailku tiradiiu ka batay sheekh allaama cabdiraxmaan ibn naasir sicdi tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi tafsiiru kalaami lmanaan taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan wuxuu yidhi waxaa soo gelayuu yidhi xaaraanku cunidda inaad inaad boobto waxaa soo gelaya inaad xaddo waxaa soo gelaya ammaano lagu dhiibto ama caariye aad qof ka caariyaysato inaad khiyaamto waxaa soo gelaya inaad ku qaadato ganacsi xaaraan ah beec aan ansixin inaad ku qaadato sida riba inaad ku qaadato waxaa soo gelaya qamaar inaad ku qaadato waxaasoo dhan waxaa soo gelaya ujro inaad ku qaadato shaqaalaad tahay dadaad u shaqaydaa shirkadaad u shaqaydaa qofaad u shaqaydaa shaqadii lacagta lagugu siiyey ma aadan qaban ma dhammaystirin hantidiiad qaadanen waxa weya waa aklu amwaali naasi bilbaail baailaad ku cumnin waa kiyaaneen kooxaad u shaqaydaa markaasaad waxaa leedahay intaas iyo intaasoo aan hayaaho waxa weye intaasoo shaqahan idiin qabanahay ii dhiiba markaasaad meel kale ku shubee oo aysan iyagu kudhihin noogu shub marka waxa weya kulli waxaas waa aklu amwaali naasi bilbaail waxa weya kulli waa maal islaameed oo baail lagu cunayo ka ilahay in looga cabsadaa la rabaa wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan asabiilu jid lagu ciqaabo cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday yadlimuuna naasa dadka dulmina ee naftooda maalkooda cirdigooda ku xadgudbaa kuwaasaa waddo lagu ciqaabaa korkooda tahay oo wayabquuna gardarsanaan fil ardi dhulka korkiisa bikayri lxaqi xaq la-aan ku gardarsanaan ee dadka dhulka korkiisa baqiyi ku samaynaa dadka ku dilaa dadka ku dhaca dadka ku isbaaraysa dadka ku khiyaana waxa weeyaan waxaas kuwaasaa jid lagu ciqaabaa korkooda ahaatay ilaah wuxuu idhi subxaana ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday ulaa'ika daalimiinta lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waaalimuuna kuwa gardaran maa lahum uma sugnaanin min weliyin mid arrimahooda tawaliya axad arrimahooda maamula ee xifdiya ma laha walaa nasiirin mid u gargaarana ma laha ilaahay gargaar ka sugi maayaan iyo gacan midnaba dadka daalimiinta ah ee dadka naftooda dulmina maalkooda dulmina cirdigooda dulmina wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam adulmu dulmiga dulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dulmigu maalinta qiyaamaha yuu mugdi ku noqon qofka daalimka ah siraadka korkiisa marka la mar inuu dulm mugdi ku noqon wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man dalama qofkii dulmiya shibran hal taako halkaas taakoo min alardi dhul ah hal taakoo dhul islaameeda qofka dulmi ku qaata duwiqahu qoorta loogu duubin ilaa sabci aradiina toddobada dhul laga soo bilaabo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa sabci aradiina dhee toddobada dhul laga gaaro waxa weyan hal taako qofku hadduu dulmiyo taakadan qofaa lahaa dhulka korkiisa ah dhulka korkiisa qofkii milkiyaana ilaa hoostiisa asagaa iska leh korkiisana asagaa iska leh iyo hawadiisa qofka hal taaka ha ahaado boos booska uu qofku iska leeyahay inta ku sii aadano ka hooseyda asagaa milkiyey ilaa toddobada dhulna waa iskor saaran yihiin isagaa iska leh sidaas darteeda qof hoos kama qodi karo ilaa isaga milkigiisi weeye maalinta qiyaamaha marka dhulkan korkiisa laga bilaabo ilaa toddobada dhulaa la soo goyay markaasaa qoorta loo surinaa laleeyahy maxsharka geed jiide jiide maxsharka geed markuu geeyana waa lala goyn dhulka markaasaa toddobada dhul sii laqayan haddana marka waxaana loogu ciqaabayaa sidaas waa toddobada dhul taakadaas korkeeda qofkii milkiya inuu iska lahaa ee hadduusan iska lahan laguma ciqaabayn oo ilaahay addoommada ma dulmiyo markaasay culummadu ka qaateen in qofka dhulka korkiisa milkiya hoostiisa uu leeyahay macdanta ku jirta biyaha ku jira wax kastoo ku jira hawadiisana uu leeyahay intuu dabaqu issaaro kara intuu rabo kun dabaq hadduu dhiso asaga iskale hawadaas qof kalena hawadaas wax kuma samaysan karo wax kuma samaysan karo oo haddaad geed agtiisa ku leedahay hawadiisa hadday ku soo baxdo dariska xaq la-aan geedkaas meesha kuma joogi karo ima inaad ka laabto inaad ka goydo inuu asagu ogolaado wax ka dhexey male illa isagaa meesha iska leh duwiqahu qoortaa loogu duubaa ilaa sabci aradiina toddobada dhul la gaaro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina allaha alle laa yadlimu ma dulmiyo midqaala daratin dhuuracaso qadarkeed ilaahay ma dulmiyo intaasoo kale qof ilaahay kuma dulmiyo oo dembi uusan lahaynna ilaahay kuma ciqaabo ajar uu shaqaystayna dhuuracaso qadarkeed hadduu la eg yahay waxa weeye ilaahay ma dulmiyo ma seejiyo qofka marka allihii koonka abuuray aan wax dulmin adoo daciif oo cabdi ah inaad wax dulmidaha isku dayi وفي الحديث وحا كسرنا هذا الحديث ديوان ندوى بديه وحا كمدا وديوان ديوان ديوان كاسو لا يترك الله ألا وسن كتغين منه ديوان كشيئا شيئا ديوان وحي لغو قرآن ألا كتغين وقفك لغو لحسابتما يا جيرا وهو ديوان كاسو ظلم العباد وأضمد ظلمين تلا ظلمنا ظلمك الضمد الله ظلمنا وي شيخ ناس الدين الباني ضعيف جامع صغير يكون ضعيفي وقال النبي وحود عليه الصلاة والسلام مطلو لقاني قفك وحيست مير ميرنتيسو ظلم وقرده قفك وحيست او هلي كروحو دينته كبخيو قفكاس waxa la rabaa qofkii xaq ku lahaa inuu siyo deynkiisa qofka waxaysta ee deynka lagu leeyahay qofkii deynta ku lahaa markuu yimaado waa inuu bixiyaa hadduu meerimeeriyo oo iraa barri ii imaw saa dambe ii imaw bisha dambe imaw waa aalim qofkaas waa aalim waa aalim waxaa la rabaa inuu bixiyo ousan meermeerin qofka muslimkaa imaamu nawowi raximahullah markuu muslimka sharxaya xadiiskan wuxuu yidhi qaala alqaadi wa kayruhu qaadi alqaadi ciyaad iyo kayrkiisba waxay yidhaahdeen madliga waxaa la idhaha mancu qadaa'i mastuxiqa adaahu waxa weeyaan inuu diido shay loogu leeyahay xaq inuu gudo taasaa la yidhahdaa qofka wixii xaq loogu lahaa waxa weye ninka biilkii xaq loogu lahaa islaantiisu ku laheed carruurtiisu ku lahaayeen hooyadiisa abiis ku lahaayeen daynkii lagu lahaa wix diyadii lagugu lahaa shaygii xaqa ahaa ee lagugu mutay adna aad awooddo inaad bixi karto oo aad qofka meermeeryadoo tira hadhowii imaaw bisha dambaan imaanayna sanada dambaan diyadan bixinayna waxa weeye taas weeye dulmiga taas weeye dulmiga taas weeye dulmiga marka wuxuu yidhi alimaamu nawowi raximahullah waxaa laga fahmaa huu yidhi qofka aan ahayn qaniga meermeerintiisu dulmi ma ahan waa faqiir daynaa lagu leeyahy daynku diyuu noqon karaa hanti uu qaatay u noqon karaa biil lagu leeyahuu noqon karaa xaqii lagu lahaa keen war ma haysto waa soo raadina mana haysto alla og dembi ku gelima waana sidii alla yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara haddii la helo qof faqiir ah oo faqri u saaxiib ah waa in la sugaa intuu ka helaayo wuxuu ku bixiyo daynka marka waa sidaas weeye qofka asaga faqiirkaa meermeerintiisu dembi ma ahan mar hadduusan waxba hagrin ama diya ha ahaato ama dhaqan ha ahaato ama dayn ha ahaato laakiin qofka waxaysta weeye daalimka qofka aho hadduu meermeeriyo wa min akbari dulmi dulmiga kan ugu weyn waxaa ka mid a alyamiinu dhaarta alfaajiratu faajiraddaah calaa xaqin xaqaa lagu dhaaran xaqaasu caleyh korkiisa ahaaday dulmiga ugu weyn waxaa ka mid ah dhaarta faajiradda ah waa maxay qofkan xaqaa lagu sheegtay xaq ayaa lagu sheegtay laguma dhihin maalaa lagu sheegtay maal iyo xaq yaa weyn maal iyo xaq xaqaa weyn xaqaa macno weyn wuxuuhi imaamu nawowi marka uu leeyahay xaq waxaa soo gelayuu yidhi qofku inuu ka dhaarto kale maqaar ribbaktiday laga baxshay maal ma yidhaahdaan shaaficiyadu kaasoo kale waa nijaasay leeyihin ribbaktiyada laga baxshay waa la magdeeyey shaaficiyadu ma ogola marka inuu daahir noqonaa laakiin isticmaalkiisaa bannaanay leeyihi maalna ma ahan markaas iyo waxyaalaha qayrkoodaoo najaasadaah lagu intifaaci karo waxaa ka mid a xuquuqda xuquuqda oo kale qofuu zina ku tilmaamo qofkii wuxuu yihi qaadi maxkamad jirtay qofkaanu zaani buu yidhi zaani buu yidhi mar war ma tiri ma dhihin fiiri xaqiisuu duudsiinaya siddeetan jeedanu ku leeyahy waa duudsiina waa xaq waxaa ka mid ahoo soo galayu yidhi islaantiya waxa weeyaan habeenkeeduu la soo seexadii qaadigii tagto waxay tihi isninkaan caadil ma aha habeenkaygii la soo seexan ma war ma la soo seexadiida markaasuu leeya may waa la seexda markhaatina lama hayo kitaabu ka mara maf waa xaq maalna ma aha marka xuquuqdu waa badanta xuquuqdu waa badanta ama maal ha ahaato ama xaq kale ha ahaado xaq lagu leeyahay qofka kitaab ka mara dulmiga ugu weyn kuwaasaa ka midu markaasuu yidhi xaafidu dahabi wa min akbari dulmi dulmiga ugu weyn waxaa ka mid ah alyamiinu dhaarta alfaajiratu ee faajiradda ah calaa xaqin xaqna uu ku dhaarto xaqaasu caleyh korkiisa ahaaday qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama man iqtadaca qofkii goosta xaqa mri'in qof xaqiis qofkaasoo muslimin muslin ah biyamiinihi dhaartiisa qofkii ku goosta qof muslin ah maalkiisa xaqiisa dheh maal waa ka weye xaq muslim qofkii dhaartiisa ku goosta faqad awjaballaahu allaa u waajibiyey lahu qofkaas annaara maaha nacuudu billahi min annaar ilaahay naaru u waajibiyey qofkaas bal fiiriya kelmadda kelmad ka adag oo qof maqli laha ma jirto naaraa kuu waajibtay qof la yidhi ya qofka xaq lagu leeyahay ka dhaarta naara alla u waajibiy naar alla u waajibiyey waxa weeye waxyaalaha la yaab kale soomaalidu ilaahay weynaa qulubtayda haqooy waxaad moodaa qaarkood inuusan aakhirada ma rumaysna marka la yidhaahdo kitaabka mar qaar badan waaba iska maran kuwa iska daa qaar kitaabka ka iska ilaala ayaa jira markaas iskaga ilaaminaya naara kuu waajibi waxay leeyihiin kitaabka hadduu run yahay haddaad ku dhaarato laba-iyo toban xididaa ku qalale hadduu been yahayna hal xidhid kugu hal hari ma waa ku wada qalalaya marka xididadu inay qalalaan unbuu ka cabsan ee naar ka cabsan ma ee taas waa ever waay war xidhida ku qalalay naaraa ka daran nacuudu billaah waxa weeyaan naar iyo xidid ku qalalay wax isku dhow maaha waa inaad uga carabto kitaabka beentaa naar inaad mudayday oy waajib kuu noqonaydo sidaas wey kitaabka runtaana wax dembiya ma ah waaba xaq ilaahay dadka inuu lagu kala saaro ugu talagalay hadduu run yahay lagama leexleexo hadduu been yahay ama shubha kaaga jirto shaki kaaga jiro oodan arrintu kuu caddaynna waa laga cararaa waa laga cararaa man iqtadaca qofkii goosta xaqa mriin qof xaqiis qofkaasoo muslimin muslin ah biyamiinihi dhaartiisa qofkii ku goosta faqad owjab allahu alla u waajibiyey lahu qofkaas an naara naar qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow wa in kaana hadduu yahayna xaqaasu shay-an shaygaasoo yasiiran yar ka waran hadduu wax yar yahay xaqaasu wax yar hadduu yahay oon inta kitaab maro qofka saas ku duudsiiyo qaala nabigu yidhi wain kaana walow kaana haba ahaado qadiiban laan laantaasoo min araakin caday ah laan cadaya ha noqdo hadduu rabo laan cadaya haddaad kitaab ka marto ilaahay naaru kuu waajibiy sababtoo ah kitaabka qofka ku dhaaranayaa wax caadiya dunuubta uu gelayaa dunuub caadiya maaha qofka kitaabka ku dhaaranayaa dunuubtuu gelayaa dunuub caadiya maaha waa isagaa keeni doona xaafid dahabiya matniga noogu keeni doonee afar dembi oo kala daranuu gelaya qofka waxa weeye qofka uu u dhaarto qofka uu ku hantidiisii dhaarta ka maray qofkaas hantidiisii o xaqiisii oo dhan u duudsiina iil xaqiisiiu duudsiina dhaarta uu dhaartay wuxuu ku xalaalaysaa wax alla xarimay ilaahi weynaa magaciisiiyuu kula dhiiranaa xaaraam inuu ku qaato marka dunuub waa weyn waayo marka la fiirin maayo shayga intuu leeyahay magaca alluu beenta kula dhaartaa la fiirin rawaahu muslimaa wariyey wa qaala nabigeena suman wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man istacmalnaahu qofkaan shaqaalaysiino oo mas-uuliyad aan u dhiibno mas-uuliyadda muslimiinta ka mid ah man istacmalnaahu qofkaan shaqaalaysiino calaa camalin camal korkiisa aan ku shaqaalaysiino oo fakatamanaa naga qariya makhiidan cirbad cirbad qofkii naga qariya man istacmalnaahu qofkaan shaqaalaysiino calaa camalin shaqo aan ku shaqaalaysiino oo fakatamana naga qariya makhiidan cirbad iyo famaa fowqa wixii ka koreeya kaana wuxuu noqonayaa shayga u qariyey guluulan qiyaano ayuu noqonaa fa kaana wuxuu noqonayaa huwa maaga uu qariyey shayga uu qariyey guluulan qiyaano qiyaanadaasoo ya'ti uu la imaan doono bihi qiyaanada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa guluul waxa weeye maalinka qiyaama isagoo siduu keenaya qofkii loo dhiibo shaqo dawlo ama shaqada ummadda wax ka mid ah ee cirbad ama wax ka weyn qaada maalinka qiyaamaha isagoo dhabarka ku siduu keenaya isagoo dhabarka ku sida ayuu keenaya rawaahu muslim ayaa wariyey wa qaala nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna shamlata go-i allatii go-i hallahaa uu qiyaamay la tashtacilu way holcaydaa calayhi korkiisa naara naar ayay ku holcaysaa xadiiskan soo marna xale waxa weeye ninka falaartal ku dhacay oo addoonka nabiga ahaa sala allahu alay waslam weeye marka go-i uu qiyaanay ayaa naar kula holcaydu yidhi markii la yidhi waa shahiid fa qaala rajulu ninaa yidhi nina fa qaama rajulu ninaa istaagay fa qaama rajulu ninaa istaagay fa jaa-a wuxuu la yimid bishiraakin kab suunkeed kabta suunkaasoo kaana uu ahaa akhadahu mid qaaday lam tusibhu xaalaysan asiibin almaqaasimu qaybyaalka suun uu qaatay intaan qaniimada la qaybin uu kab suunkeed ka qaatay kab suunkeed oo kabta ilaashka meesha farta la geliyo waa intaasuu islaa kab ku kabo meeluu u tiilay markuu kelimadii nabiga maqlay dad diinta siday tahay u rumaysanahay saxaabadu isagoo la ordaayo kale iga qabuy ma kabtaa suunkeedaa naar markaasuu nabigu yidhi waa kab suunkeed naar kabtaas haddaad qaado suun fiiri ka warrama wax weyn iska daa iyo joodar weyn iska qaadato marka nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam ina shamlata go-i allatii go-i qallaha uu qiyaamay la tashtacilu way holcaysaa calayhi korkiisa naaran dabay ku holcaysaa faqaama rajulun ninaa istaagay fa jaa wuxuu la yimid bishiraakin kab suunkeed suunkaasoo kaana uu ahaa akhadahu mid qaatay suunkaas lam tusibhu xaalo aysan asiibin almaqaasimu qaybyaalka faqaala wuxuu yidhi nabigu shiraakun waa khabar mubtadiya maxduufa haadaa kanu shiraakun waa suun suunkaasoo mid naari naar ahaaday hal suunoo naar ahad aakiro leh haddaad qiyaamto suunkaas suun naar ahad leeda aakiro oo cagta laguu geliyo nacuudu billaahi min annaar وqاaل rjل nina wuxuu yidhi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow salى الlahu عalيه wasaلaم in qutiltu haddii lay dilo saabiran xaalan ahay mid jihaadka ku sabraya وqاaلa rajul ninaa wuxuu yidhi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow in qutiltu haddii lay dilo saabiran xaalan ahay mid sabraya oo jihaadka ku sabraya muxtasiban xaalan ahay mid ajar raadsanaya muqbilan xaalan ahay mid cadowga ku sii jeedo gaalada ku sii jeeda hayra mudbirin xaalo aanan gaalka dabada u jeedinayn atukafaru ma la ii dhaafayaa cani xaggayga khadaayaaya gafafyaalkayga waa afar shardi horta waxa weeyaan inuu yahay qof dagaalamayo saabir ah qof dagaalamaya oo cadowgii alle la dagaalamayo gaalo la dagaalamaya may muslim saabir waa inuu yahay oo qof sabraya waa inuu yahay muxtasib waa inuu yahay oo ajar ilaahay uga raadsanaya kursina uusan ku raadayn dhaqaalana ku rabin muqbil waa inuu yahay oo cadowga ku sii jeeda uusan dabada jeedin afartaa shardi haddii la helo atukafaru ma la ii dhaafin cani xaggayga khadaayaaya gafafyaalkayga qaala nabig wuxuu uhi nacam haa waa lagu dhaafin dunuubta ila dayna daynka maahane dayn lagu dhaafin ma taasna waxaa dareemayda daynka culayskiisa war daynkaa layska ilaaliyo soomaalida daynka iyagoo waxayse iska dayntaa si nolol caadiyahayga u tahayba daynka si si iska iska iska qaadan daynka waa la yska ilaaliyaa in nafu kugu kalifto maahane hadday danu kugu kalifto waa mucaamilo sharci ah laakiin markaasna waa la caddeeyaa waa la qoraa markhaati cadaa loo sameeyaa haddaad dhimato si lagaaga bixiyo dadka kaa naxaya ay kaaga bixiyaan laakiin inaad iska qaaddo aan warna laga hayn qofkaad xataa wax ka qaaday ma taqaanid waxa weya waa arrin khatar ah ama isagiyanba ku oqoonin wax inin kala qoranna ma jiraan waa arrin aad u halaaga marka wax lagugu dhaafayana ma jirto waa korkaaga weya وqاaل نبga وuu yihi sلى الله عليه وسلم إن رiجaaلا dad weeye rag hadde waxa wy min baabi تqليب weeye إنa رiجaaلا rag يتkوضuuna way iska dabaalanayaan فيi maal الlahi ilahay maalkiisa keliya un maalku halkuu kaa soo gala hay ka fkerayaan kama fkerayaan xalaal miyamse waa xaaraan maal inuu soo galay rabaan wado walba waa ku qaadanayaan inuu maalku soo galo unbaa murugo u ah laakiin wadada uu ka soo gelaya mse ma xalaala mase waa xaaraam kama fkeraan rag sidaasaa jira ina rijaalan rag yatakhawaduuna way dabaalanayaan fii maalillahi ilaahi maalkiisa bikayri xaqin xaq la'aan falahum naaru naara u sugnaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadka maalka meel kastuu ka soo gala iska qaata ee xalaasha iyo xaaraanta aan kala saarin naar ayay leeyihiin maalinka qiyaamaha nacuudu billahi min annaar rawaahu lbukhaari ayaa wariyey xadiiska وعن جابر وحل ولي رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكير لكعب بن عجرة لا يدخل الجنة جنبه قال ما لحم هرب نبات كسود شيء من سحت حرام النار نار أولى أحقل به هرب كاس هرب انت قفك عن حرام وبالقيست وحضي وخيانة وحوغي وإسباريستي agoontii iyo dadkii masaakiinta xoolihii loogu soo dhiibo samafalka ahayuu la leexday waxa weeyaan hantidii dawladdu leexiyey hilibka ku soo dhasha naaraa leh hilibkaas najaastaa janno tegi ma naaraa iska leh naaraa iska leh ila toban wadaa wax loo cunaa dadka waxa wey keliya u waxaa murugo gelid oo ninku rag yahay inuu maal soo xaray karo laakiin dariiquu ka soo galaynaya yaa rag u waxaa ninka wax soo xaraynaayo saasaa loo yaqaan laakiin dariiqa laga soo xaraynaa maxaqaa mise waa baatil wej walbaa loo xalin mid qalinka ku xadaya mid gacanta ku xadaya mid xoogga qoriga ku qaadaya intaasoo wadaa lagu qaadaya hilib kasta oo ku soo dhashay hantidaas naara iskale nacuudu billaahi min annaar waxa weya abubakar sidiiq dadka diinta rumaysan waa la fiiriyaa dhaqankooda sidoodaa la yeelaa haddaad diintii rumaysan tahay addoonuu lahaa addoonkii wuxuu kula heshiiyey maalinkii qadar intaas leeg oo hantiya ii keenu wixii kaloo shaqaysatana adaa leh maalinkii dambe wuxuu keenay cad yar oo muufaan waana soo mana abubakr asidiiq radia allahu tacaala canhu agkiiuu jabiyey waa laqay ag markuu ka laqay yidhi adiga iska cunaya ma taqaana abubakar waana weydiin jiray mar kastaba meeshuu ka keenay intuusan cunin laakiin maalinkaas wuu halmaamay markaasuu yidhi adiga cunaya may weydiin markaasuu yidhi maye maxalkaad ka keentay wuxuu yidhi wax sheegaan hadda kahor ahaa jiri dadka wax sheeg sheegoo wax la siiyo wax ma nooqoonin wuxuu yidhi xoogaa un ragadnimaan ku wadi markaasaa wuxuu yidhi midaan wax u sheegay midaan wax u sheegay sidiiya iska noqotay ila maogtahay qofkan waxaana sheegayna mara iska waafaqaya ninkiiya maanta wax isiyey saasaan ku keenay soo uma jeedid waa xaaraane ya wa xulwaanulkaahil nabiga waxa weeyaan qofka wax sheegaa waxa uu qaataa khabiid wey marka abubakar way sunqaxi si kasta inta yeelay waa ka soo bixi weeyey jabki yarka ilaa qumaantoo dhan qof soo manaan wey oo calooshii maranta dadkii uu la tashaday saan ku soo bixiya waxa la yidhi biyo cad biyahaasu soo raacay sunqaaxi biyo caday aasuu lahayuu ka soo baxay dadaa waxay ku yidhaahdeen abubakar uma adan ogey makaad cunaydi maxaad naftaada u halaagayda wallaahi naftu hadday baxdo hadduu bixi diido cadkaan ilaa naftu baxdo naftaydan bixi lahayo hunqaacadaasaan wadi laha ilaa cadkaa soo baxo sababto aan nabigaan maqlayuu yidhi sal allahu alay slam asagoo leh kullu laxmin nabata bilxaraami fanaaru owla bi hilib kasta oo xaaraan ku soo dhashay naara iska leh marka jadiinkaaga ha marin waxaadan oqon meelu ka yimi oo xaaraan ah oo shubha ku jirto صيiح xadiiku waa صيiح alىa harد شhayqayn weeyuu ku yidhi sharد شhayqayn bukhaarي iyo mslim shardigoodu صaxiix ku yahay wa qaala cabdالwaaxid iبnu زayd wuxuu yidhi can aslm wuxuu ka wariyey alkuufi can muraة اlhandani can زayd بn arqam can abi bakr can النabiyi salى الlahu عalيه waslم qaala nabigu wuxuu yidhi laa ydkulu اljannata jannada geli maa jasadun hilib hilibkaasoo qudiya lagu koriyey bxaraamin xaaraam hilib xaaraan lagu koriyey jannada geli maa xaafidu dahabi wuu saxiix yeelay xadiiskan xaakimna wuu saxiix yeelay ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay laa yadkhulu ljannata jannada geli maa jasadun jir jirkaasoo qudiya lagu koriyey bixaraamin xaaraam marka xaaraamtii wax ka tilmaamaa marka xaafidu dahabi baabkii uu gebangebaynaa tacliiqu saari qaala alxaafidu xaafidku wuxuu yidhi wayadkulu waxaa soo gelaya fii haada albaabi baabkan baabkan oo xaaraan maal islaamiyeed lagu cuno ah waxaa soo gelaya almakaasu canshuurqaadka canshuurqaadka iyo dadka canshuurta qadaa xaaraan cunayaal weeye dadka maalkooday xaaraan ku cunaan wa qaaicu dariiqi isbaaraystaha soo gelaya dadka isbaaraysta ee jidadka isbaarada dhigta ama baadiyaha ama magaalada ama luuqyada waxa weeyaan dadka maalkoodii ay xaaraan ku cunaan way soo gelayaan wasaariqu tuugaa soo gelaya tuuga caadiga oo waxada walbadaadu jeebjeexaa soo gelaya midka jeebka jeexo suuqa markaad dhex maraydo inta sakiinta qaatoo jag siiya la baxa boorsooyinka iyo jeebabka iyo midka jeexa kaasaa la idhaha badaad badda waa jeexay wey walbadaadu jeebjeexiyaa soo gelaya walkhaa'inu khaa'inkiiyaa soo gelaya iyo wazaqliyu qaa'inkii waa isku mid qaa'inkii ayaa soo gelaya labadood waa isku macno ishiga weeyaan zaqliga waman qof ayaa soo gelaya istacaara caariyaystay shay-an shay oo fajaxadahu diiday waxaa soo gelaya xaaraan cunidda qofkii inta alaab caariyaystay diiday waman qof ayaa soo gelaya xaaraan cunidda dafafa fududeeyey filwasni miisaanka walkayli beega dadka beega iyo miisaanka aan miisaamin oo waxa weeyaan aan kiilada iska hubsan oo waxa weeyaan waxay wax ku cabirayaan ama miisaan qaldan wax ku cabiraan ama ayagoo og wax ka dhimaya aman koombada buuxin dadkaasaa soo gelaya dadka maalkooda dadka xaaraanta ku cuna kuwaasaa soo gelaya waxaa ka sii daran weliba kuwaas kuwa waxa weeye hantiday gadayaan khiyaanada ku sameeya oo shaygay gadayeen wax ku soo dara xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya dadka caanaha barxa xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya dadka subaga iyo saliidda isku dara xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya kuwa malabka iyo wax kale isku dara xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya dawada dhacday kuwa dhaydka ka bedela xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya cuntada dhacday kuwa keena xaaraan cunayaalka waxaa soo gelaya cid kasta oo dadka maalkooda dariiq xaaraana ku qaadata beec aan sharci ahayna wax gadda wax aan sharci ahaynoo dadku ogeyna ka gada dadka ku dhaca ee dadka jirkoodiina baabi'iya maalkoodiina baabi'iya waxaa soo gelaya waman qof iltaqada gurubsada maalan maal oo falam yucarifu aan baafin dadka xoolahooda geelu ku jiro ee aan baafinayn arigu ku jiro lo-du ku jirto lacagaha islaameed qaata ee aan yaboohinayna iska cunaaya dadkaasa xaaraan cunayaal ah oo dadka maalkooda xaaraan ku cunay qofkii baadii soo martay ee baadidii aan yaboohinayn qofkaas weeye xaaraan cunay haddaad maqasho jirkiisa naartu leedahay waman qofaa soo gelaya fiiriya waa waman qof ayaa soo gelaya baaca gada shay an shay shaygaasoo fii dhexdiisa caybun ceebu ku jirto oo faqadaahu qariya shay ceebu ku jirto qofka gada caanaha la barxayo ceebaa ku jirta waa xaaraan beecoodu ma ansaxo hilibka waxa weeyaan xaaraanta neefka baktiyayoo la gadaya beeciisu ma ansaxo waa xaaraan waxa weeyaan subaga iyo saliidda isku diran beecoodu ma ansaxo waa xaaraan malabka la qasay waa xaaraan waa biliqo dawada dhacdoo la gadaa waa xaaraan buskudka iyo cuntada dhacdoo la gadaa waa xaaraan beecoodu ma ansaxo cadayga aan qoynaynoo waa qoyan yah laleeyahy waa xaaraan waa biliqo wax kasta oo dadkaas lagu khiyaanayo oo sida saxda aan loo sheegayn waa xaaraan say u noolaanayaan inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ummad midka ugu sarreeya ee saldada ugu sarrayda haysta iyo midka cadayga iyo caanaha gada ay khiyaanayaan ummaddaasay u noolaanaysa bal ummaddaas sheegaysay u noolaanayso yaa midka ugu sarreeya waa khaa'in midka ugu hooseeya cadayga galaana cadayga geed qoyo inuu korkiisa ogala asagoo shalamaan darad qalada tan caanaha gadayda hooyada qadaydana waa khiyaana midka malabka la fadhiya waa khiyaana kan dawada la fadhiya waa khiyaana ummaddaasay u noolaanay waa khaa-in xaaraanu cunaa dhakhtarka shirkadda qandaraaska la galay ee aan cilmigiisa ku shaqaysayna soo qorayo dawo uu qandaraas ku qaatay si ay suuqa uga baxdo waxaas dhan waa xaaraan cunayaa waman qof ayaa soo gelaya baabkan baaca gadayuu ku yidhi fiiri shay an shay shaygoo fii dhexdiisa caybun cayb ku jirto oo faqadaahu qariyey oo daboolay walmuqaamiru kan qamaarka cayaaraa soo gelaya dadka cayaarta lacagta ku kala hela qamaar maxaa la yidhahda horaan soo sharx qamaar maxaa la yidhahdaa war yaa sheegaya casharkii aan soo sharaxnay ku laaban maye m adaa lagaa raba adig waa joogta haye qamaar maxaa la yidhaha qamaar ma turubkaa la yidhaha mase dubnada sugnin meeshaan haysaysan kor kor turub wixii lagu qaataa la yidhaha haye wixii lacag lagu kala qaataa la yidhaha haye yaa kaloo laaban haye maasha allah waa kaasa laba shay marka laga reebo intaasaa kaa dhimaneed laba shay marka laga reebo cayaar kastoo maal lagu kala qaataa la yidhaha labadii shay maxay yihiin shiishka leebabka iyo fardaha la tartansiinayo labadaas wixii marka laga reebo cayaarta wax lagu kala helaa qamaah la yidhaha hadday turub tahay hadday dubna tahay hadday shax tahay haddii mid kaleeto oonan oqoon tahay hadday banooniley tahay wixii lacag lagu kala qaato oo cayaaraha qamaah la yidhaahdaa kulligood markaas marka kulligood wixii cayaar inta lays hor yimaado la cayaaro lagu tartamo laysku dhigoo la yidhaahaye waxaa la kala qaadaya waxaas waa kaasa qamaah walmuqaamiru marka qofka qamaara qofkaasaa soo gelaya xaaraan cunaha fiiriya marka bal midkan inaan ka badbaadnayn kale wa mukhbiru lmushtari mushtariga qofkii u sheega ayaa soo gelaya bizaidi wax dheeraad qofka mushtariga u sheega wax dheeraada ma taqaan shay uu boqol kun ka soo baxsho uu leeyahay saddex boqoloo kunaan ka soo baxsho wuxuu rabaa inuu wax u saaro oo uu ka badan ka sii helo shaygan wixii aad ka soo bixiday ka badanaad sheegay si mushtarigu uu wax kuugu saaro qofka qofka uu wax ka gadaya yidhaha shaygan intaasuu iigu fadhiyaa oon ka soo baxshay ayadoo uusan ka soo bixin xaran cuna wey mana ganacsado ganacsado lama yidhaha xaran cuna la yidhaha shaygaaga intuu kugu fadhiya iska daayo qofkan wax ka gabo waxaa tir anugu shayga intaasaan siisan ka faa-iid waxaad ka faa-iidayda laakiin been ha isku sheegi haddaad tidhaahdo shaygaanu intaasu igu fadhiya isagoon kuugu fadhin xaaraan una tahay matid ganacsade alkabiiratu alxaadiyatu walcishruun kabiirada labaatan iyo koobayda asariqatu waa tuugada qaala allaahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaaha sarreeye wasaariqu ninka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugadda ah faqdacuu ka gooya aydiyahumaa gacmaha ka jara gacmaha ka jara gacantana cuncurkaa laga jarin meesha calaacasha cad iyo dhudhunku iskaga yaallin halkaas ayaa laga jarin waa laakiin shuruuday leeda qofkan horta mukallaf waa inuu qof qaangaaroo caqlila waa inuu waxaa kaloo shardiya inuu xado nisaab wax dhan hal garaamoo dahaba iyo garaam lix iyo toban loo qaybiye meeshiisa waa rubcu dinaar rubcu dinaar dinaarkuna waa imise garaam waa afar garaam iyo rubuc dahaba marka dinaarku waa afar garaam iyo rubuc waa inuu rubuc marka dinaarkii cab rubcu dinaar waa inuu gaaro waxa uu xado waxaa kaloo shardiya inuu xirsulmithli ka xado shayga uu xaday meeshii lagu ilaalin jiray waa inuu ku jiray ee dariiqa hadduu ka qaaday waxa weyn saas laguma gooyo waxaa shardiga maalkan inuusan shubha ku lahayn ee maal xoogaa qofay shubka ahayn hadduu hoos xooga u qaado khaa'inaa la yidhaha gacan lagama gooyo waa khaa'in laakiin saariq lama yidhaah shuruuddaas marka la helo halkaas cicurka aha gacanta laga jari ilaah wuxuu idhi subxaana jazaan liajli jazaa'in abaalmarin daraaddeed u gooya bimaa shay lagu abaalmarinayo kasabaa tuugga iyo tuugtu ay shaqaysteen nakaalan cuquubo lagu cibro qaato xaalay tahay gacantan waxaa loo goyn waa cuquubo lagu cibro qaato dadka ka dambeeya ku cibro qaadana qof intaasu ka go-an tahay markaad aragto gacantii midigtahaydaa intaasu ka maqan tahay markaasuu ku leeyahy aan shurkowno ma la shurkoobe intaasaa maqanita markaad fiirido waa midigti khalaas waa inaad hubsata waxaa gacantan looga gooyo dadku inay iska ilaaliyaan ha shaquu raadinaa gacantiiga intaasaa maqan markaasuu ku leey shaqaan rabaa waa aragtay midigti waa maqanta waxmaad u dhiiben waxaa la rabaa takoor inuu noqdo oo qofkii arkaa shirkadan waa cayri wa wax kuu dhima aaw gacantii ordigata waxa weeyaan kan qof walbaa si u cayrinayo waxaa la rabaa dadka arkaa inay yidhahdaan war dhibaatada ku dhacday igu dhici gabadhu soo dooni waa la fiili midigta waa maqanta noo kaadiya laleey marka qofkii arkaa wuxuu leey inaa lilaahi wa inna war qofkaan dhibaatada haysata fiiriya taa shirkadaas waa laga cayriyey oo gabadhaas waa loo diiday oo halkaas intaa shaqo u doontaa loo soo diiday oo meel kasta kanoo kale qofka haddii la xiro imaamna arrintaas waxaan waa xikma xikma ilaahiya weeye haddii la yidhaha labaatan sana la xiraa tuugga ama waa la dilaa tuugadu yaraanay ma yaraanayso laakiin waa in gacantii la gooya dawo kale ma laha ilaaha ugu talagalay waa cibro qofka arkaa weligiis dambe waxa weya qof intaas ka maqan tahay qof arkay ogna seeftii goyda inay taallo waxa weya aadi ma hantida islaamiya dukaamadu ayagoo furan aas masaajidka laga aaday marka xuduuddaas ilahay la oofiyo ayagoo furan masaajidda a laga tega dukaamada waa in la oofiyo laakiin bishar in la oofiyo wey marka waa ilaahay muxuu yidhi nakaalan cuquubo lagu cibro qaato waa cuquubo dadka ka dambeeya ku cibro qaadanaya cuquubadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay ma ahan wax rag caqligiisa ma ahan dastuurka degsaday wallaahu alle casiisu waa mid haalib ah xakiimun oo xikmad badan wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lacana allah ilaahay naxariista ha ka fogeeyo lacnad ha ku rido assaariqa qofka tuugga ah yasriqu wuxuu xadin alxabla xarig fa tuqdacu waa la goynaya yaddu gacantiisa xarigu xadinkaasaa gacanta laga jari xarig gacanta ma loo gooya riwaayad kale waxay leedahay yasraqu albayda ukun uu xadi markaasaa gacanta laga gooyo see marka xarig gacanta looga gooyo illa waa anagii nii rubcu dinaar waa inay gaarto wixii rubcu dinaar ka yar hadduu xado waa la tacsiira lama lama goy karo gacanta ama ha la xiro ama xoogaa dhowr jeedaal ha lagu dhifto ama laakiin ma banaana in gacanta laga gooya haddaysan wixii dhammayn nisaab imaamu nawowi raximahullah markuu saxiixulmuslimka sharxayey wuxuu yidhi sida sawaabka ah waxaa la isku baraarujinayaa tuugga kasaarada ku dhacday tuugga khasaarada ku dhacday maxaa yeelay rubcu dinaar aa waxaa loo gooyey gacantiisii marka rubcu dinaar waa shay xaqiir ah sida xarigga iyo ukuntu xaqiir u yihiin marka waa tambiih la isku baraarujinayo macnaha wax xaqiir ah ayuu xadi markaasuu gacantiisii ku wey wax xaqiir ah oo aan saddex maalmood ay dhacdo inaysan ku filnayn markaasuu gacantiisii ku wey inuu ku shaqaysana marka wuxuu leeyahay xarigga looma jeedo xarig yar hadduu xad hala gooyo waxaa loola jeedaa shay sida xarigga xaqiir u ah ayuu gacantiisa ku weyn siduu u khasaaray taas waa macno macnaha labaad wuxuu yidhi imaamu nawowi raximahullah waxaa dhici karta in loola jeedo jinsi ukun ayuu xadhig hal kartoonhu ukunu qaado nusdinaar waa dhanta halas waa laga goy ama xargo badanoo meel yihiinu raa waa laga goy waa jinsi ilaa hal xarig lama dhihine jinsi xoogaa xarga marka jinsiya laga hadlaa xarig uu xadin hal xarig maaha waa jinsi waa macno guud marka hadduu xarigaas qiimihiisu dhammaado rubcu dinaar waa la goyn ukunta haddii qiimaheedu dhammaado rubcu dinaarna waa la goyn ya xarig ka badan waa kaas waa kaasa xarig ka badanaaba jiraan rubcu dinaarkaba marka waa sidaas weeye marka waana macnaha daahirka ku ah macnaha daahirka ku ah xadiiskana waa kaas lacana allahu ilaahay naxariistaa ka dheereeyo assaariqa tuugan yasriqu wuxuu xadaa alxabla xarig fatuqdacu yadu gacantiisa ayaa la goynaa xadiis bukhaari iyo qayrkiis wariyeen wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low anna faadimata hadda xadiiskan dambe wuxuu ka hadlaa war qofka gacanta laga goynaa ma ahan midkaan la oqoon war qofka gacanta laga goynaa ma ahan looma ooyaanka war qofka gacanta laga goynaa waa qofkii waxada cidduu raba ha ahaado dadka midka ugu magac dheer oo ugu qabiil dheer hadduu yahay qofka waxaday wey qofka gacanta laga goyna markaa fiiriya nabiga sala allahu calayh wasalam cadaaladda wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low anna faatimati haddii faatima faadimadaasoo binta muxamedin nina muxamed ah saraqad ay xadi laheed laqatactu yaddaha gacantan ka jari laha qofka ka sharafadan ama la sharaf baan kuu jooga ma jiro ma jiro وqاaل نبgu وuu hi sلى الله عليه وسلم لاa يزني ma sinaysto الزاني qofka زاaنiga ah xiina wqtiga يزني uu sinaysana والxاaل huوa مؤmiن uu mumin yahay وlاa yسriqu ma xado الsاariqu qofka waxada xiina wqtiga yسriqu uu xadaa والxaal huوa mؤmiن uu mumin yahay qof iimaan ku jira wax ma xado ee iimaanka sida qamiiska loo siiba looga siiba xadiiska soo mara isagoo dhamaystiran sida qamiiska looga siiba laga siiba korkiisuu imaama qamiisku sida dalladii uu korkiisa taagan yahay iimaanka asagoo iimaan laawaahu sinaysana asagoo iimaan laawaahu xada ee qof qalbiga iimaan wax uga jira waxa weeyaan wax ma xado nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam walaakin towbatu toobadda macruudatu waa mid loo bandhigay bacdu markaas ka gadaa laakiin toobaddii kama quusan toobaa laga rabaa markuu waxaday kadib tooba laga rabaa laakiin tooba goormay imaan maxaa toobadda ugu horeeya maalkii islaamiyeed dhiib horta saasuu ku dhihi doonaa xaafid dahabi raximahullah maalkii dhiib وعن منصور بن وحلق ولي عن هلال بن يصاف عن سلامة بن قيس قال وحوري قال رسول الله رسولك الله وحوري صلى الله عليه وسلم ألا هو يبريرك إنما وحك لماهن هن أوامرت أربع وأفر وروح عن الأمر يا وأفر هن أي الأوامر أوامرت ووين وأبو وين أربع وأفر لا الله تشرك وين ادنا لوداجين بالله الله شيئا شيئا ولله شيئا هل وداجيننا التوحيد ايا لمن امره ولا تقتلوا هدلنا النفس النف التي نفتي حرم الله الله حرمتني الا بالحق حق ما هني وحال ان امرها ان ضدك بدباديدان وحنا لين كريبه ضدك ان دشان مؤمنين تا ولا تزنوا هزني سننا سنده لين كريبه عفيف عف عفيف نما لين امر ولا تسرقوا وحدنا حدنا وحال لين كريبين ان اد وحدان وحنا لين امر ان دورستان او حرمت اسك الى hunada marka awaamir waa loo celiya waxaa kaloo loo celiyaa nawaahida nawaahida oo waxaa la yidhaha alaa hooyay baraaruga inamaa wax kale maan hunna nawaahida waxyaalaha laydinka reebaa waxa ugu waaweyn arbacu waa afar ey allaa tushriku ey laa tushrikuu billaahi shay-an war ilaahay waxa la wadaajinina waxaa laydinka reebaa waxa ugu horeeya shirkiga ولا تقتلوا هدلنا النفس النفس التي نفتي حرم الله الله حرام تنمي إلا بالحق حق لقدل ما هنه waxa labaadoo laydinka reebin waa naf in gardara lagu dilo walaa tasnuu hay sinaysanina sinadaa laydinka reebin walaa tasriquu waxaadinina oo sariqada ayaa laydinka reebin sariqada ayaa laydinka reebin qultu waxaan idhi xaafid dahabi waa gebangebayn baabkii walaa tanfacu ma anfacaydo assaariqa tuuga towbatu toobadiisu ma anfacaydo ilaa bian yaridda inuu celiyo maahane ilaa bian yarudda dhe ilaa bian yarudda inuu celiyo maahane maa saraqahu wuxuu xaday toobadda shardi waxa u ah horta wixii uu xaday waa inuu celiyaa qultu waxaan idhi walaa tanfacu ma anfacaydo assaariqa tuugga towbatu toobadiisu ma anfacaydo ilaa bian yarudda ilaa bian yarudda inuu celiyo maahane maa saraqahu wuxuu xaday ilaa toobaddu waxay ahayd waxa weeyaan saddex shardi markay xaqulaahi tahay oo laga toobad keena hadday tahay xaqunaasna afar afartii marka waxaa ka mid ahaa horta xaqii celi go-aan tuugnimadiina ka go oo ka fog ee adoo dhexda uga jira toobadu ka ansiximin go-aanso weligaa dambe inaadan waxadin waxaad haddana ku dartaa inaad ka shallaydo intii hore toobadda afartaa shardii laheed iska celi maalkan islaameed tuugnimadii ka dhex bax oo dembigii adoo ku dhex jira hadhin waa toobad keena ka dhex bax dembigii go-aanso weligeed dambe inaadan u laaban ka shanlay tii hore afartaa shardiya lagaa raba si kale toobadu kaaga ansixime qultu waxaan yidhi xaafidu dahabi walaa tanfacu ma anfacaydo asaariqa tuuga toobatu toobadiisu ilaa bian yarudda inuu celiyo maahane maa saraqa wuxuu xaday fa in kaana hadduu yahay muflisan faqiir wixii waa ku tageen mana hayo taxallala waa ka xalaal dalbaa min saaxibilmaali qofkii maalka iska lahaa qofkii maalka laha inta u tago ha yidhahdo walaalow maalkaasan kaa xaday mana hayo i cafi hadduu cafiyo alxamdulila haduu cafi diidana ha u raadiyo waagu waxlaha iska baxsho day lagu leeya wey day lagu leeyahay wey kuma qasbi kartid iyo caf waa inaad iska tuugta alkabiiratu athaaniyatu waalcishruun kabiirada labaatan iyo labayda qadcu dariiqi waa isbaarada wadagoynta waa isbaarada qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaahe innamaa wax kale maahan jazaau ladiina dadkii abaalkooda yuxaaribuuna allaaha allaah la dagaalamaa wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamaa wayascowna degdegaa fil ardi dhulka korkiisa fasaadan fasaad la degdegaa an yuqataluu waa in la dildilo oo yusallabuu ama waa in geed la suro oo tuqadaca waa in la googooyo eydiyahum gacmahooda iyo wa arjulahum lugahooda min khilaafin aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isdhaaf waa in loo jaro oo yunfow waa in laga eriyo min alardi dhulka daalika kaas la soo sheegay khisyun waa dulli lahum ayaga xaal u sugnaaday dulligaasoo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ahaaday walahum waxaa u sugnaaday isbaaraysayaalka fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn dadka isbaaraysayaalkaa shareecada waxaa lagu yihahdaa xiraada xiraaba haddaad maqasho waa ahlu isbaara waxayna ku caan yihiin waa dad alla iyo rasuul la dagaalama dadkaas fiiriya qofka waddada gala ee dadka maalkoodii dhacaya ee dadka naftoodii dilaya ee dadkii waxa waya cirdigoodii ku xadgudbayo gabdhaha kufsanaya ee waddadii laga cabsanayo oon lagu safri karin ilaah iyo rasuul dad la dagaalamaa loo yaqaana marka dadka nuucaasa intaas alla sheegay waxaan ahayn xal uma ah intaan alla sheega xal u ah qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaa innamaa wax kale ma ahan jazaau ladiina dadkii abaalkooda yuxaaribuuna allaha allaah la dagaalamaa wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamaa wayascowna degdega fi lardi dhulka korkiisa fasaadan fasaad la degdega fasaadka kufriyay ku faafinayaan waxay ku faafinayaan dhiig muslim waxay ku faafinayaan maal la biliqaystay waxay ku faafinayaan zino isbaaraysayaalka lacagta ay dhacayaan mid ay qamro ku cabaan mid ay jaad ku cunaan mid ay ku sinaysaanay ka dhigayaan mar kastoo maalku soo galo waxa weeye meeshay tagaan waa fasahaadinayaan burcadbadeedka miaalka ugu filan burcadbadeed lacagtay heshaan say u gashaa qamraday ku faafiyaan meeshay lacagta la tagaan zinaday ku faafiyaan waxa weeyaan jaadkay ku faafiyaan musaa'ib waxa weeyaan munkar munkar lagu daray wey munkar munkar lagu daray weeye dembi caadi oo amtixadida maaha isbaaradu waa cadow alle waa cadow rasuul isbaaraysayaalka ama badda ha dhigteen isbaarada ama dhulka ha dhigteen waa isku mid isbaaraysa mar hadday yihiin marka ilaah wuxuu uhi subxaana an yuqataluu waa in la dildilo dadkaas marka xukunkooda sharciga waa in la dildilo oo yusallabuu ama la suro geed ta la dilo geed la suro oo laga laalaadiyo on la aasin ilaa ay aanbaxaan oo dadkao dhan ay ogaadaan deegaankaasu in dadkaas la dilay geedna la suray kadibaa la aasi oo tuqadaca waa in la googooyo aydiihim gacmooda iyo waarjulum lugahooda min khilaafin isdhaaf loo jaro oo yunfawa in ama la eriyo min alardi dhulka laga eriyo la masaafiriyo oo dhulkaas laga masaafiriyo ilaah wuxuu yidhi daalika kaas la soo sheegay khisyun waa dulli lahum ayaga xaal u sugnaaday dulligaasoo fi dunya adduunyada dhexdeeda ahaaday walahum isbaaraysayaal waxaa u sugnaaday fil aakhirati aakhiro cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimin weyn culummada waxay yidhahdaan afartan ciqaaboo la sheegay say u kala leeyihiin qowlka cabdullaahi ibni cabbaas culummo badanuna ku fasireen wuxuu yahay imaam imaamu shaaficina uu qaatay hadday wax dilaan waxna maalna dhacaan waa la dilin geedna waa laga laalaadin maydkooda midkii dilo la baashiray iyo midka rid'iga ahoo waardiyahayana waa isku xugun sida shekhulislaam ibnu taymiya siyaasa sharciya ku yidhaahdo waa isku mid rid'iyaa la yidhaha midka meelahaas u taagan oo wax u fiirinaya hadduusan kaasu meeshaas u taagnayn kan waxna dilin waa ko ow yusallabu marka hadday qof dilaan isbaaradaas ku dilaan maalna aysan qaadan ow yuqatal wey waa la dilin waana la aasina la surima ow tuqadaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin hadday maal qaataan qofnana aysan dilin gabdhana aysan kubsan lugta bidixda ah iyo gacanta midigta ah laga goyn kase la sii dayn oo yunfow min alardi haddaysan qofna dilin qofna dhicin maalna qaadan xoogaa waddadaa laga casabo jidkay dadka ku cabsi geliyeen waa la masaafinin meeshaa laga eryin afartaas sidaasaa loo kala hormarina wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed